بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah amiirka imaarada islaamiga afghanistan oo soo saaray fariimo iyo dardaaran ku socda muslimiinta gaar ahaan shacabka reer afghanistan uguna baaqay inay ilaashadaan amniga iyo xasiloonnida ay ku heleen ku dhaqanka shareecada mu'asasada azallaaqa oo bahisay qaybta koowaad muuqaallo silsilado ah oo lagu soo bandhigayo duulanadii mujaahidiintu ay ku xureeyeen magaalooyin ka tirsan waddankaasi iyo jamaacada oo fulisay howlgallo lagu dilay tobanaan askari oo ka tirsan xukuumadaha dabadhilifyada ah ee ka jira mandiqadda xiisadda lubnaan oo faraha ka sii baxaysa yuhuudda oo bilaabay inay beegsadaan cisbitaallada ku yaalla koonfurta dalkaasi iyo madaxweynaha maraykanka oo qadka teleefonka kula hadlay ra-iisul wasaaraha yuhuudda amarna ku bixiyey in la joojiyo dagaalka internetka caalamka oo wajahaya halis iyo go'itaan guud uu la kulmo iyo dowlad weliba oo si gaar ah u dhisanaysa nidaam internet oo iyadaa u gaar ah qodobadaas kuwo kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
waa hagaag waa maalinimo talaada ah taariikhduna ay ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha dulxaj sannada kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa amiirulmu'miniin sheekh mowlabi haybatullaahi akhunsaada oo ah amiirka imaarada islaamiga ah ee afghanistan ayaa maalmihii ciidda aynu soo dhaafnay soo saaray tahaniyad iyo fariin ku socotay ummadda muslimka ah si gaar ah shacabka reer afghanistan amiirka imaarada islaamiga ah ayaa ugu horeen muslimiinta ugu hambaliyeeyey munaasabadda ciidul adxal mubaarak isagoo intaa kadib sheegay in ciidan ay timid iyadoo shacabka reer afghanistan ay haystaan amni iyo neecaw ay ka dhaxleen kudhaqanka shareecada islaamka oo ku timid dhiigga kumanaan shuhada ah oo ku baxay dariiqan si loo gaaro xurriyaddaasi ku socota shacabka mu'minka mujaahidka ee reer afghan iyo dhammaan muslimiinta caalamka ku nool assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan idinkugu hambalyeenayaa munaasabadda ciidul adxa waxaan allah ka baryayaa inuu aqbalo cibaadadiinna xajkiinna sadaqadiinna iyo dhammaan camaladiinna wanaagsan walaalaha reer afghanistaanow waa wax mudan in alla looga mahadceliyo in ciidan aan ku dabaaldegayno nidaam islaami ah oo aan ku hananay amni xasiloonni iyo degganaasho ujeeddada dhabta ah ee nolosha bini'aadamka waa cibaadada alleh iyo ku dadaalidda addeeciddiisa dadaalna loo galo hirgelinta diinta si buuxdana loogu hoggaansamo axkaamta shareecada islaamka muslimkuna waa inuu noloshiisa uu dhan uu ku noolaadaa hab waafaqsan diinta alleh sidaa darteed waa inaan muhiimad weyn siinaa himiladeenna weyn maxaa yeelay waa jidka lagu gaarayo farxadda iyo liibaanta xukunka imaarada islaamiga ah xuquuqda sharciga ah ee dhammaan shacabka waa la dhowrayaa lana ilaalinayaa looma oggola qofna inuu dulmiyo amba xadgudub uu u geysto dadka kale balse dulmiga waa laga hortegayaa xuquuqda dad kale dulmiyana waa la ilaalinayaa iyadoo qayb ka ah maxkamadaha shareecada waxaa la hirgeliyey shareecada islaamka ee barakaysan sidoo kale waxaa si ficil ah loo fulinayaa waajibaadka faridda wanaagga iyo reebidda xumaha waxaana sii socda dadaalada lagu hagaajinayo bulshada iyadoo lagu salaynayo shareecada waxaan ugu baaqaynaa culimmada sharafta leh mas-uuliyiinta faridda wanaagga iyo reebidda xumaha iyo dadka dacwada iyo wacyigelinta ka shaqeeya inay labalaabaan dadaalkooda ku aadan in dadka la baro arrimaha muhiimka ah ee diintooda hagiddooda iyo wacyigelintooda gaar ahaan arrimaha salaadda iyo waajibaadka kale ee shareecada isla markaana ay ku dhiirageliyaan in si adag ay ugu dheganaadaan ayaa lagu yidhi fariinta amiirka sidoo kale sheekh mowlebi haybatullaahi akhunzaadah amiirka imaarada islaamiga afghanistan ayaa sheegay in imaaradu ay ilaalinayso xuquuqda dadka ku hoos nool maamulkeeda isagoo sidoo kale awaamir duldhigay mas-uuliyiinta ugu sarraysa xukuumadda uguna baaqay inay ka fogaadaan dulmiga raacyada sidoo kale imaarada islaamiga ah waxay xaqiijinaysaa sida ay uga go'an tahay ilaalinta xuquuqda agoonta haweenka carmalka ah dadka naafada ah iyo dadka baahan waxaan kaloo ugu baaqayaa dadka hodanka ah ee reer afghanistan inaysan iloobin qaybahan bulshada ka midka ah balse ay siiyaan daryeel buuxda iyo taageero laga maarmaan ah waxaan ka codsanayaa mas-uuliyiinta imaarada islaamiga ah in si buuxda ay u dhowraan awaamirta alleh iyo waxa uu ka reebay marka ay gudinayaan mas-uuliyadahooda ayna si waafaqsan ugu adeegaan shacabka una xaqiijiyaan amnigooda iyo barwaaqadooda si waafaqsan shareecada islaamka sidoo kale waa inaysan albaabada ka xihan muwaadiniinta ayna shaqadooda u gutaan si deg deg ah oo wanaagsan waxaan sidoo kale idinkaga digayaa dulmiga qof kasta oo adduunka dulmi ku sameeya wax kasta ha ahaadee alla waa uu dulaynayaa wuxuuna ku ridayaa khasaaro iyo hoog waxaan farayaa mas-uuliyiinta amniga in si buuxday uga shaqeeyaan xasiloonnida adeegga iyo amniga shacabka gaar ahaan maalmaha ciidda ayna qaadaan dhammaan tallaabooyinka lagu gelinayo farxad iyo deganaansho qulubta dadka waxaan sidoo kale ka codsanayaa dhammaan hay-adaha ay qusayso in daryeel gaar ah ay siiyaan muhaajiriinta dib ugu soo laabanaya dalka isla markaana loo fududeeyo arrimaha dhulka gaadiidka iyo dib udejinta walaalaha sharafta leh ee reer afghanistanow waxaa mas-uuliyadda wadajir ah ay inaga saaran tahay ilaalinta nidaamkeenna shareecada maxaa yeelay waa mid ku dhashay dhiigga daahirka ah ee kumanaan shuhadda ah nafuurka mujaahidiinta iyo muslimiinta iyadoo aan ognahay dhibaatadii weyneed ay u soo mareen sidaa darteed aynu dhammaanteen annagoo isku duuban oo daacad ahaan uga wada shaqayno ilaalintiisa iyo xoojintiisa aynu sii wadno inaan saf keliya u istaagno sida walaalaha oo kale si aan u fashilinno qorshayaasha cadowga una ilaalino nicmada amniga xasiloonnida iyo horumarka isla markaana aan iska kaashanno nidaamka shareecada adkayntiisa xoojintiisa iyo ku sugnaanshihiisa ayuu yidhi mowlawi haybatullaahi akhunzaadah waa sannadkii shanaad oo xidhiidh ah oo shacabka muslimka ah ee reer afghanistan ay ku hoos nool yihiin harka raayada tawxiidka iyagoo isku xukumaya shareecada islaamka kadib kifaax dheer oo ay u soo galeen hirgelintiisa una hureen dhiigga kumanaan shuhaddo ah oo isugu jira ansaar iyo muhaajiriin dhanka kale mu'asasada azalaaqah oo ah garabka warbaahineed ee mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa soo saartay qaybta koowaad muuqaallo silsilada ah oo lagu soo gudbinayo duulaannadii dhowaan mujaahidiintu ay ku xureeyeen magaalooyin ka tirsan waddankaasi muuqaaladan oo loogu magacdaray khazawaatu bashaa'ir nasr silsilatu camaliyaat alfatxulmubiin ayaa muuqaalka koowaad waxaa lagu daawan karaa mujaahidiinta oo weeraraya saldhig ciidan oo malishaadka xukuumadda riddada maali iyo kuwa murtasaqada fagnar ay ku leeyihiin magaalada kati ee gobolka kaabisa
بمرعدات الصوارم سالموا بالخالفات الرواجم أسمعوهم صوت القصاصير عودا تخلع القلب من صدور الضراغم فمحال أن نخذل الحق يوما أو نخون الأحرار أهل الموطى فينا رئيسا دون هذا الهراء حز الغلاصم قد وضعنا على الرماح نفوسا وارتضينا الجنان خير المظالم فحياة بعزة الدين تسمو أو ممات تحت السيوف القواصم ذلك الصلح بين ciidamada mujaahidiinta oo ku hubaysan gaadiidka nuucyadiisa kala duwan ayaa ku taqadumaya fariisimaha cadowga waxayna kaamarada azallaaqa ah ay soo qabanaysaa mujaahidiinta oo jiiraya difaacyada iyo bakhtiyada cadowga كاص زمجر بأنغام الفداء وبصوتي ساري منشدا فاليوم أعداء الهدى سيولون الانتكاس زمجر بالرصاص وعزف بساحة الوغى نغم القصاص واسمع جنود الكفر ألحان الردى فاليوم
dhanka kale mu'asasada azallaqah waxa ay soo saartay muuqaal kale oo lagu soo bandhigayo duulaan mujaahidiintu ay ku qaadeen mid ka mid ah saldhigyada ciidan oo malishaadka xukuumadda beniin ay ku leeyihiin gobolka kolo ee dalkaasi ugu horrayn muuqaalka ayaa lagu daawan karaa diyaargarowga ka horeeya dagaalka kadibna ciidamada mujaahidiinta ayaa jiiraya difaacyada cadowga waxaana dagaal socday in muddo ah kadib u suurtagelaya in dhammaan ay gacanta ku dhigaan xerada
الحمد لله رب العالمين ان شاء الله ودمانيا الحمد لله كولو كولو ان شاء الله كولو الله اكبر ان شاء الله قول امام ايه نعم كوجي كوجي ان شاء الله هنا كنا جاد عصر وفل بالحديد لنا القيود أقيموا للحمى حصنا منيعا تتوج هامة السحب السدودا أيا أبناء جلدتنا أفيقوا من الشهوات يكفيكم رقودا نعم قاتل لأنك نصرنا قاتل نداء الكفر في كل الحصون نعم قاوم لأنك فجرنا قاوم وأمطر من سلالة صهيون نعم قاتل لأنك نصرنا قاتل نداء الكفر في كل الحصون بصوت الفدا منشدا وزلزل ودمر صروح العدا وسر شامخا الله اكبر هنا هيلات المجد هنا هيلات الجونج هنا هنا نجتو تو دوس كان كان
في سبيل الاله لنصر الشريعه الله اكبر ان شاء الله الظلام عن الأرض نجلي شرور الطغام فإنا إلى دحرهم في دوام مضينا jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin oo ah faraca mujaahidiinta alqaacida ee dhulka maqribul islaami islamarkaana ka howlgasha dalal badan oo dhaca saaxilka iyo saxaraha qaaradda afrika ayaa bishii dulqacda aynu soo dhaafnay qaaday duulaanno lagu xoreeyey magaalooyin iyo gobollo ka tirsan waddanka maali kuwaas oo mujaahidiintu sidoo kale ay ku jebiyeen difaacyada magaalada caasimadda ah ee boomaako laguna dilay wasiirkii gaashaandhigga ee dalkaasi sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kelimad uu jeediyey maalmihii ciidda aynu soo dhaafnay wuxuu si gaar ah ugu hambaliyeeyey jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin isagoo bogaadiyey duulaannada mujaahidiintu ay qaadeen ee lagu xoreeyey magaalooyinka ka tirsan waddankaasi waxaan si gaar ah halkan uga salaamayaa mujaahidiinta ku dagaalamaya jidka allah subxaanahu wa tacaala ee hor taagan dooyaanka iyo kufriga caalamiga ah iyo dawaaqiidda ku amartaagalaynaysa dhulalka islaamka meel kasta oo uu adduunka kaga yaallo thaqriga ay ku jiraan waxaan si gooniya ugu hambalyaynayaa oo aan u bogaadinayaa mujaahidiinta ka dagaalamaya dalalka saaxilka iyo saxaraha ee galbeedka afrika kuwaasoo jebiyey xayndaabkii iyo xuduud beeneedyadii la kala dhex dhigay muslimiinta caalamka guud ahaan gaar ahaan muslimiinta galbeedka afrika xaqiiqadii waxay jebiyeen difaac adag oo cadowga muslimiinta u suuro geliyey inay qabsadaan muslimiinta gumaadaanna in badan oo muslimiin abriye ah iyadoo ay fiirsanayaan walaalahoodii kale ee muslimiintaha xuduudahan iyo xayndaabyada daraaddood sida wixii ka dhacay falastiin iyadoo ay ku hareeraysan yihiin malaayiin muslimiina waxaan ku leennahay walaalaheen nusratulislaam waalmuslimiin hanii'an lakum wa baaraka allahu jihaadakum wa istishhaadakum guulaha aad gaarteen allah subxaanahu wa tacaala ha idiin barakeeyo horeyna ugu sii socda xoraynta dhulalka muslimiinta waxaan kaloo halkan uga hambalyaynayaa walaalaheenna ansaaru shariica ee ka jihaada jasiiratul carab iyo jamaaco kasta oo u dagaalamaysa koryeelka kelmadda allah waxaan walaalahay dhammaantood ku leennahay hadday gaaladu waddamadeenna xuduudda u samaysay quluubteenna xuduud uma samayn karto innagoo halkan joogna waxaan ku farxaynaa guusha iyo nasriga allah subxaanahu wa tacaala uu idin siiyey waxaan allah subxaanahu wa tacaala ka baryaynaa inuu annaga iyo idinka iyo mujaahidiinta u dagaalamaya koryeelka kelimadda allah meel kastay ka dagaalamayaanba inuu nasrigiisa noo taam yeelo aanba kala fogaanee waa inaan quluubta ka midaysnaannaa aysanana saamaynin xuduudda gaaladuna kala dhex dhigtay qowmiyadda jinsiyada iyo wax kasta oona kala qoqobaya kana hor tagno cid walba oo u sacyinaysa inay muslimiintu sidaan u sii kala qoqobnaadaan xuduudaha ay gaaladuna kala dhex dhigtayna ay sii jiraan kana hormarinnaa walaalnimada islaamka walaalnimo kasta oaan islaamnimo ku dhisnayn allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi innama almu'minuuna ikhwa rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayhina wuxuu yidhi wa kunuu cibaad allahi ikhwaana almuslimu akhulmuslim laa yadlimuhu walaa yakhduluh walaa yaxqirhu attaqwa haahuna wayushiru ilaa satrihi halaata maraat bixasbi imri'in min ashari an yaxqira akhaahu almuslim kulu lmuslimi cala almuslimi xaraamu damuhu wa maaluhu wa cirduh
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها ولا رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وروجة القلب ضجت في مجاريها بشرى
waa hagaag weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka caalamulyom qaybihiisii dhexana waan isla soo gaarnay wararka ka imaanaya waddanka lubnaan ayaa ku warramaya in diyaaradaha dagaalka sahaynada ay sii xoojiyeen duqaymaha ay ka fulinayaan halkaasi wararkii ugu dambeeyey ayaa xaqiijinaya in diyaaradaha dagaalka ay beegsadaan cisbitaalla ku yaala deegaanada dhaca koonfurta lubnaan ee ay ku dagaalamayaan maliishaadka isugu yeeray xisbullah iyo kuwa sahaynada sidoo kale ciidanka xukuumadda bayruud wuxuu dhankiisa uu ku dhawaaqay inuu ka dhaawacmay ilaa laba askari kadib markii ay beegsatay diyaarad ay leeyihiin ciidanka yuhuudda dhanka kale madaxweynaha dowladda maraykanka donald trump ayaa saacadihii lasoo dhaafay ka hadlay dagaalka ka socda waddanka lubnaan isagoo sheegay in lasoo gebagabinayo xiisadaasi dhankiisana wuxuu qadka teleefonka kula hadlay ra-iisul wasaaraha maamulka gumaystaha yuhuudda benyamin netanyahu haddaba qodobkaas iyo kuwo kale waxaad maanta ku maqlaysaan xubinta wargeysyada oo alaaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen ilyaas cabdulaahi bismillaah suhayb aad baad u mahadsan tahay waxaan ugu horrayntii xubinta ku bilaabaynaa warbixin ka hadlaysa wadahadalkii ugu kululaa ee ruxay xiriirka washington iyo talaabib oo dhex maray donald trump iyo benyamin netanyahu warbixin ay daabaceen wargeysyo fara badan oo uu ka mid yahay new york bost ayaa lagu daahqaaday wadahadal saacadihii lasoo dhaafay dhex maray madaxweynaha maraykanka donald trump iyo ra-iisul wasaaraha yuhuudda benyamin netanyahu kaasoo lagu tilmaamay midkii ugu xasaasisanaa uguna kululaa ee dhex maray labada nin tan iyo markii trump uu ku soo rogaal celiyey kursiga aqalka cad madaxweynaha maraykanka ayaa wadahadalkan dhanka taleefonka ah ra-iisul wasaaraha yuhuudda la yeeshay kadib markii dowladda iiraan ay ku dhawaaqday in ay joojisay dhammaan wadahadaladii ay kula jirtay maraykanka iyadoo u aaneynaysa weerarada joogtada ah ee maamulka gumaystaha yuhuudda uu ka wado gudaha waddanka lubnaan waxaa ugu horreyntii warbixinta lagu bilaabay xiriirka u dhexeeya madaxweynaha maraykanka donald trump iyo ra-iisul wasaaraha israa'il benyamin netanyahu ayaa wajahaya mid ka mid ah marxaladihii ugu adkaa kadib markii ay labada nin yeesheen wadahadal dhanka taleefanka ah oo kululna waxaa bannaanka timid heerka xasaasiga ah ee uu maraya cilaaqaadkooda sida saraakiil ameerikaan ah laga soo xiganayo trump ayaa si cad u muujiyey caro xoogan kadib tallaabooyinka milatariya ee isxigxiga ee maamulka gumeystaha yuhuudda uu ku qaadayo gudaha waddanka lubnaan gaar ahaan weerarada lala beegsanayo ururka isugu yeera xisbullah si gaar ahaaneed ciidanka kaga sugan hareeraha beyruud warbixintu waxay sheegtay in trump uu netanyahu kula hadlay ereyo adag oo ka baxsan luqadda caadiga ah ee siyaasadda isagoona ku eedeeyey in xaaladda gobolka uu sii hurinayo sarkaal ameerikaan ah oo saxiifaddu ay soo xiganaysaa ayaa sheegay in trump uu netanyahu ku yidhi hadalla ay ka mid yihiin waad waalatay haddii aan aniga ahaan lahaynna xabsi ayaad ku jiri lahayd xilligan oo aniga ayaa ku badbaadinaya wakhti weliba hadalladan dabcan waxay muujinayaan ayuu wargeesku yidhi heerka uu gaarsiisan yahay khilaafka labada dhinac iyo sida dhulka ay u sii gelaysa taageeradii trump uu siinaya maamulkan muddada fog ilawareedyo kale ayaa tibaaxaya in donald trump uu ka dhawaajiyey in maamulka gumeystaha yuhuudda weerarada jawaab celinta ah ee uu ka samaynayo kuba xisbullah ay soo qaadaan ay yihiin kuba xaddaafa waxuuna yidhi waan qirsanahay in xisbullah ay weeraro ku qaadaysa dhulka israa'iil balse israa'iil waxay iyaduna qaadaysaa weeraro jawaab celin ah oo si had ah xadka uga baxsan taasi oo halis gelinaysa wadahadallada xasaasiga ah ee ay leeyihiin maraykanka iyo iiraan arrinta ugu weyn ee uu trump ka walaacsan yahay ayuu wargeeska new york bost yidhi waa in weeraradan haddii ay sii socdaan ay burburiyaan dadaalada diblomaasiyadeed ee washington ay ku doonayso in xabad joojin iyo heshiis siyaasadeed ay kula gaarto tehraan markii uu soo idlaaday wadahadalkii dhanka taleefanka ahaa ee ay lahaayeen labada nin waxauu trump bartiisa gaarka ah ee true social ku soo qoray qoraal uu ku sheegaya in isaga iyo netanyahu ay yeesheen wadahadal wax ku owl ah isagoona ka dhawaajiyey in aysan jiri doonin wixii hadda ka dambeeya ciidan ka tirsan maamulka gumeystaha yuhuudda oo weerar ku qaadi doona dhanka beyruud hase yeeshee benyamin netanyahu ayaa dhankiisa isagana soo saaray fariin ka duwan midda trump waxuuna sheegay in wax isbeddel ah uusan ku iman mowqifkoodii ku aadanaa duulaanka lubnaan isagoona caddeeyey in maamulka gumeystaha yuhuudda uu halkiisa ka sii wadi doono weerarada uu ku beegsanayo bartilmaameedyada ay ku sugan yihiin ururka isugu yeera xisbullah ee taabacsan dowladda iiraan kala duwanaanshiyahan ka dhex muuqda trump iyo netanyahu ayaa muujinaya in uu jiro khilaaf sii xoogaysanaya marba marka ka dambaysa wadahadalladii saacadihii lasoo dhaafay dhex maray labada nin ayaana muujiyey cadaadiska sii kordhaya ee trump uu saarayo xukuumadda benyamin netanyahu xilli gobolka uu wajahayo xaalad amni oo aad u daran haddii aan intaasi uga gudubno qodobkan aan markan eegno warbixin ka hadlaysa internetka caalamka oo wajahaya halis iyo in go'itaan guud uu la kulmo maxaase ka jira in dowlad walba ay doonaysa in si gaar ah ay u dhisato nidaam internet oo u gaar ah warbixin ay si wadajir ah u daabaceen wargeysyada the independent iyo the guardian ayaa lagu dahqaaday halis uu wajahaya internetka iyo baqdin laga qabo in go'itaan guud uu ku yimaado sidaasi aawadeed ayay warbixintu waxay leedahay dal weliba waxa uu hadda doonayaa in uu dhisto nidaam internet oo u gaar ah waxayna khubarada dhanka tiknolojiyadda ay sannadihii lasoo dhaafay ka digayeen baqdin ay ugu magacdareen kala qaybsanaan dhanka internetka iyo in dal weliba uu samaysta nidaam internet oo u gaar ah kana fog shabakadaha caalamiga ah wargeeska the guardian oo kale waxa uu sheegayaa in kala qaybsanaantan dhanka internetka ah ee la doonaya in caalamka laga hirgeliyo ay ku timid xakamaynta sii kordhaysa ee dowladaha ugu tunka weyn caalamka ay ku samaynayaan xogaha isaga kala gudbaya filooyinka fiber optic ee gunta hoose ee badda mara dalalka ugu cadcad ee hadda doonaya in ay samaystaan nidaam internet oo u gaar ah waxaa ka mid ah shiinaha waxayna xukuumadda beijin waqti xaadarkan maalgelinaysaa nidaamyo casri ah oo ay ku doonaysa in gudaha waddankeeda ay kaga hirgeliso internet u gaar ah bulshadeeda waxayna nidaamkaas ugu magacdartay the great firewall waxaa sidoo kale lagu waramayaa in shiinuhu uu dalal kala doonaya in uu siiyo qalab sharciyo iyo khibrado lagu xakameynayo internetka weyn ee waqti xaadirkan cadaadiska xooggan lagala kulmayo ee caalamka u dhexeeya waxaana la rumaysan yahay in iiraan ay ka mid tahay dowladaha doonaya in ay ka faa'iidaystaan farsamooyinka shiinaha ee lagu xakameynayo internetka weyn xogaha la helay waxay muujinayaan in shirkado shiinays ah oo qaabilsan dhanka tiknolojiyadda ay u dhoofiyeen dalal dhowr ah oo etoobiya bakistan iyo miyanmar ay ka mid tahay qalabkan lagu xakameynayo internetka weyn waddanka gudihiisana aanan ka bixinayn xogaha xasaasiga ah dowladda ruushka waxay sidoo kale ka mid tahay dowladaha dadaalka xooggan ugu jira sidii ay ku samaysan lahaayeen nidaam internet oo gaar ah kana madax bannaan midka dunida ka dhexeeya ee badda mara waxyaabaha ugu xooggan ee ruushka cadaadiska xooggan waqti xaadirkan ku haya islamarkaana galbeedka uu kala kulmayo waa isticmaalka internetka weyn maadaama galbeedka ay diiradda saarayaan sidii ay ku heli lahaayeen xogaha dadka ruushka ku sugan iyo xitaa kuwa dowladda sidaasi awadeed waxay moscow hadda diiradda saaraysaa sidii ay ku samaysan lahayd internet iyada u gaar ah oo keliya laga isticmaalo gudaha waddankaas kaas oo bulshada raashiyaanka ah aanan awood u siinayn in ay booqdaan mareegaha galbeedka laga leeyahay marka laga soo tago xakamaynta internetka iyo in dowlado dhowr ah ay u guurayaan internet iyaga u gaar ah waxaa jihada kale jira walaac ku saabsan amniga kaabayaasha internetka kaasoo si gaar ah uga dhex guuxaya waddamada yurub wargeeska the independent oo kale waxa uu sheegayaa in in ka badan boqolkiiba sagaashan iyo sagaal xogta caalamka ay marto fiilooyinka badda hoostooda mare ee fiberoptic kuwaas oo lafdhabar u ah internetka dunida khobarada ayaana ka digaya in colaadaha ka socda bariga dhexe ay khatar ku yihiin fiilooyinka muhiimka ah ee mara marimbiyoodka hormus badda cas iyo meelaha kale ee istaraatiijiga ah haddii fiilooyinkaas ay waxyeello gaartaa ayaana warbixintu tiri adeegyada internetka muhiimka u ah sida bangiyada isbitaalada iyo kuwa kale ee muhiimka ah waxay la kulmi doonaan burbur deg deg ah si kastaba ha noqotee waxay khubarada dhanka tiknolojiyaddu leeyihiin marka la indhaindheeya xaalka dunida wakhti xaadirkan dantu waxay u muuqataa mid u quduuci doonta in dal weliba uu dhisto shabakad internet oo u gaar ah kuwaas oo ka kooban fiilooyin badda kuwa dhulka iyo tiknolojiyadaha dayaxgacmeedka tani oo suuro gelin doonta in dal weliba uu dalka kale ka madax bannaanaado caalamka intiisa kalena uusan lugta isaga xirnaan haddii xiisado qaraar ay qarxaan guud ahaana dhegaystayaal waa inaga intaa xubinta oo aad maanta ku maqasheen dhowr qodob بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabaynay barnaamijka caalamulyom kulanti dambe ayaa inoo ballan ah inta ka horaysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وروجة القلب ضجت في مجاريها بشرى